بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله تبارك وتعالى kitaabka alkabaa'ir silsiladdii aynu u bixinay tafsiilu lkabaa'ir oo aynu ku sharaxaynay kitaabka imaamu dahabi raximahullah oo alkabaa'ir waa inagii dersigii hore ka bixinay muqadimada iyo horodhaca waxaan marka bilaabaynaa maanta alkabiiratu aluulaa kabiirada ugu horraysa ayaan sharaxaynaa maanta haddii rabi waxay odhanaysaa kabiiradaasi ashirku billaahi tacaala ilaahay oo shirki loo yeelo oo aad cid kale la wadaajisid cibaadadii iyo wixii laguu diray inaad ilaahay cid kale la sintid ayaa la yidhaahdaa shirk shirkigu markaa waxa uu yidhi imaamu dahabi raximahullah wa huwa an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqaka ilaahay waa inaad u yeeshid niddan wax la siman andaadku waxa weeye siduu ilaahay u lahaa aayadda qur-aanka falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun nidka waxaa la yidhaahdaa marka wixii aad ilaahay la simaysid ay ilaahyo kale oo aad ilaahay feer dhigaysid oo la simaysid oo sidii loo baahnaa inaad ilaahay u caabudid aad iyagana u caabudaysid ha samaysanin waayo sababtu waxa weeye ilaahay kuuma abuurin inaad cid kale caabudid ee waxaa lagu abuuray inaad keligii caabudid wa huwa khalaqaka waayo ilaahay baa isaga oo ku abuuray wuxuu yidhi shiikhu wa tacbuda macahu gayrahu inaad ilaahay waxaan ahayn la caabudid min xajarin dhagax ow basharin ama waxa weeye wax bashara oo makhluuqa bilow aadniya oo waxa weeye shamsin ama qorax ow qamarin ama dayax ow nebiyin ama nebi ow shaykhin ama shaykh ow jinniyun dadka qaar baa jinniga caabuda xataa ow najmin ama waxa weeye xidigaha qaar baa caabuda ow malakin ama melek malaa'igta qaar baa caabuda aw gayra dalik iyo wixii kaloo ka soo harayba calaa kulli xaal ilaahay marnaba shirki ha u samaynin oo cidna rabbigii ku abuurtay ha la caabudin haddaba shirkigu waxa uu u qaybsamaa laba nooc laba nooc ayuu u qaybsamaa tafsiilkiisuna waa inoo imaanayaa marka horta aynu akhrino oo sharaxno adilada uu keenay imaamu dahabi ayaan markaa tacliiqinaynaa oo keenaynaa culummadu wixii ay ku idaafeeyeen waxa uu yidhi imaamu dahabi raximahullah adiladiibuu kuu keeno wuxuu ku yidhi ina allaha laa yakfiru qaala allahu tacaala ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa allihii subxaana qaadirkaa aayaddaa fii suurati annisaa laba meelood bay kaga soo aroortay oo waxa weeye laba aayadood ayay ku soo arooraysaa fii suurati annisaa oo tikraara oo la soo celceliyey mar waxa weeye aayadda afartan iyo waxa weeye siddeed marna waxa weeye aayadda boqol iyo lix iyo toban ina allaha laa yakfiru bihi laa yakfiru an yushraka bihi ilaahay uma dembi dhaafo oo dembigaa ma dhaafayo in shirki loo sameeyo laakiin wixii ka sokeeya ilaahay waa dhaafaa wayakfiru maa duuna daalika liman yashaa qofkii uu doono ayuu dhaafaa haddaba labada aayadood waxay ku kala duwan yihiin aayadna waxaa lagu khatimay waman yushrik billaahi faqad iftaraa isman cadiima qofkii ilaahay shirki u sameeyey wuxuu la yimid dembi aad iyo aad u weyn aayadna waxaa lagu khatimay waman yushrik billaahi faqad dalla laalan baciida calaa kulli xaal marka labada aayadoodba waxay caddaynayaan allihii subxaana qaadirka ah inuu ballan qaaday in uuna dhaafaynin qofkii inta shirki u sameeya shirkigaa ku dhinta haddaba waxay leeyihiin culammadu raximahumullah anna shirka acdama dunuub aayadahana waxay caddeeyeen inuu shirkigu yahay dunuubta kan ugu weyn lianna allaha akhbara annahu laa yakfiruhu liman lam yatub minhu aayadahana waxay inoo caddeeyeen inuu ilaahay uu inoo caddeeyey oo yidhi qofkii shirki inta sameeyey oo ilaahay waxaan ahayn caabudayay ku dhintay ilaahay uma dembi dhaafaya buu yidhi laakiin naar buu gelinayaa oo loo dembi dhaafi mayo waayo qofka mar haddii la yidhi loo dembi dhaafi mayo waxa weeye markaa naar buu gelayaa weeye oo ku waaraya wa amaa maa duuna shirki wixii shirki ka sokeeya fa huwa taxta mashii'a waxa weeye mashii'ada ilaahay haddii uu doonona waa cadaabayaa qofkii oo waxa weeye dembigii uu galay waa laga goynayaa masalan macaasida faraha badan wixii shirki ka soo haray oo macsiya noocay doontaa noqoto oo kabaa'irta inoogu imaanaysa in badan waxa weeye taxta mashii'atillaahi weeye qofku hadduuna ka toobadkeenin hadduu ku dhinto oo qofkii isagoon toobadkeenin uu ku dhinto macsiyadii qofkaa markaa waxa weeye ilaahigii subxaana qaadirkaa ayaa arrintiisa xukminaya hadduu doono waa u dembi dhaafaya waxa weeye bicafwihi dembi dhaafkiisa ayuu gelinayaa makfiradiisa oo waa u dembi dhaafaya waayo ilaahay wuxuu leeyahay wayakfiru maa duuna daalika wixii ka sokeeya shirkiga ilaahay wuu u dhaafaa qofkii uu doono haddii uu doonona dee qofkii uu doonana waa cadaabayaa oo waa la ciqaabayaa oo waa laga goynayaa dembigii uu galay haddaba sababtu waxa weeye markaa loo geeye bay dhaheen culummadu shirkiga in loo dhaafi waayo waa min acdami dunuub bay dhaheen waxaana qofka muslimkaa aayaddaani markuu akhriyo ay ku waajibinaysaa waxa weeye inuu cabsado marka oo aad iyo aad u cabsado oo shirkigii ka cabsado oo uu garto wixii loo abuuray waayo ilaahay wuxuu leeyahy wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun ilaahay cibaadu kuu abuuray ee kuuma abuurin shirki iyo inaad cid kale la wadaajisid qaala asheekh naasir asacdi raximahullah fii tafsiiri kalaam almannaan markuu aayaddaa sharaxayo waxa uu leeyahay shirkiga anna shirka laa yakfiruhu allahu tacaala shirkiga ilaahay ma dhaafayo qofkii aan ka toobadkeenin oo ku dhintay marka qofkaan loo dhaafaynin waa qofka ku dhintay oo aan ka toobadkeenin waayo sababtu waxa weeye wuxuu keensanayaa buu yidhi ilaahaygi subxaana qaadirkaa ayaad wax u dhimaysaa oo nusqaaminaysa waxdaaniyadiisii iyo waxa weeye maaragtay ayaad waxaad la simaysaa wax makhluuqa oo aan qaymo lahayn waayo ilaahay waa ku abuuray caqli buu ku siiyey wax walbo wanaaguu ku siiyey wa in tacudduu nicmat allaahi laa tuxsuuha nicmadii ilaahay oo dhan markuu ku siiyey haddii aad marka shirki u samaysid oo cid kale la sintid fa min acdami dembi ayuu noqonayaa markaa fa min acdami dulmi wa abcadi dalaal weeye waa dulmi kan ugu daran oo aad iyo aad khatarta waa sida aayadda qur-aanka inoogu imaan doonto wuxuu yidhi shiikhu raximahullah isagoo sharaxii sii wada wuxuu yidhi wa amaa duuna daalika min ashirki ay min adunuub dunuubta faraha badan oo ka sokaysa shirkiga sida waxyaalaha macaasidaa oo kabaa'irtaa oo toobadda u baahan ilaahay qofkuu doonana waa u dhaafaa kuu doonana waa ciqaabayaa iyada oo ay tahay labadaba xikmaddiisa iyo caddaaladdiisa waayo qofkan dembiga ku dhintay oo waxa weeye isagoo kabiire ku dhex jira dhintay dee wuu mutaystay in la cadaabo oo waxa weeye xaq buu u yeeshay laakiin hadduu doono ilaahay waa iska cafiyaya waay haddaba marka aayadahaas aayaddaa waxay inoo caddaynaysaa oo waadix ay ku tahay shirkigu inuu khatar yahay allihii subxaana qaadirkaana uu ballan qaaday qof shirki ku dhintay inaan waxa weeye loo dhaafaynin oo waxa weeye la cadaabayo waa shirkigii weynaa marka qofka ku dhintay oo waxa weeye shirku akbar sida aynu caddayn doonno markaynu qaybinno shirkigu si uu qaybsamayo aayadda ku xigta wuxuu yidhi shiikhu raximahullah imaamu dahabi wa qaala tacaala inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi aljanna wa ma'waahu nnaar arrintu waxay tahay qofka shirki sameeya oo ilaahay shirki u sameeya allihii subxaana qaadirkaa waxa uu ka xarimay inuu waxa weeye faqad xarama calayhi aljanna janno waa ka xarimay wuxuu ballan qaaday ilaahay qofkii shirki ku dhintay inuuna janno gelaynin ee waxa weeye uu naar gelayo oo ku waaraya naartaa wa ma'waahu nnaar hoygiisa iyo meesha uu gelayo oo hoyga u noqonaysa ma'waa waxaa la yidhaha meshuu qofku u hoydo oo waxa weeye hoyga u noqonaysa inay tahay naar inay tahay sababtu waxaa weeye liannahu sawaa alkhalqa bilkhaaliq waayo sababtu u mutaystay waxay tahay ilaahaygii abuuray oo waxa weeye wanaag oo dhan u dhammaystiray ayuu wuxuu la simay wax makhluuqa oo aan waxba qaban karin oo aan waxba awoodi karin cibaadadii loogu talagalayna wuxuu u leexiyey cidaan loogu talagelin haddaba marka wuxuu xaq u yeeshay qofkaasi fastaxaqa an yukhlada fi nnaar naar in lagu waadhiyo naar uu galo ayuu haddaba xaq u yeeshay qofkaasi waalciyaadu billaah haddaba waxaa loo baahan yahay qof walba inuu ka digtoonaado aayaddan marka fii suurati maaragtay maa'ida waad garanaysaan waxay ka bilaabataa laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiix ibnu maryam nabiyullaahi ciisa calayhi salaam markay yidhaahdeen waa ilaah ayaa ilaahay saa ku beeniyey wa qaala almasiixu yaa bani israa'iil ilaa aakhiri alaaya markaasaaba nabiyullaahi ciisa calayhi salaam wuxuu ku yidhi qoomkiisii inahu man yushrik biاllah faqad xarama allahu calayhi aljanna wa ma'waahu nnaar wamaa lilظaalimiina min ansaar haddaba marka waxaa ilaahay inoogu soo guurinayaa waxa weeye nebiyullaahi ciisa iyo nebiyadii kale say u dhammaayeen kulligood dadka waxay ugu yeerayeen an icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru shirkigana bannaanka ka mara ilaahayna caabuda ayay inoogu wada yeerayeen waa in bannaanka laga mara marka shirkiga qaala alimaamu dahabi wuxuu yidhi wa qaala tacaala ina ashirka la dulmun cadiim fii suurati luqmaan nabiyu maaragtay luqmaan alxakiim markuu wiilkiisii la dardaarmayey oo waxa weeye dardaaranka faraha badan uu siiyey wuxuu yidhi markuu uga digayay shirkiga yaa bunaya laa tushrik billaah ilaahay shirki ha u samaynin waayo sababtu maxay tahay ina ashirka shirkigu la dulmun cadiim waa dulmi aad iyo aad u weyn weeye waa gardarro weeye waa dulmi weyn oo aad iyo aad u weyn qaala sheekh naasir isacdi raximahullah markuu aayaddaa fasiraya wuxuu yidhi wejhu kownihi dulman cadiiman macnaheedu waxaa weeye li'annahu sababtu waxaa weeye cid ka liidata ma jirto oo ka dullisan qofka ilaahigii abuurtay makhluuq la simay oo waxa weeye u tiiriyey cibaadadii loogu talagalay ilaahay inuu ku caabudo ayuu waxa weeye makhluuq u tiiriyey wax ilaahay abuuray oo isaga la mid ah wuxuuna la simay ilaahay wax aan waxba awoodi karin laa yaduru walaa yanfac wax aan awoodi waxba awoodi karin ayuu ilaahay la simay ilaahayna wuu nusqaamiyey qadartiisii iyo sharaftiisii ayuu wax u dhimay waayo sababtu waxay ahayd ilaahay inuu tansiihiyo oo waxa weeye uu yidhaahdo subxaana allah ilaahay baa in cid lala caabudo ka nasahan inuu marka cid kale la simo aad iyo aad bay arrintaasi dulmi u tahay waayo xaq uma laha ilaahaygii ku abuurtay oo wax walba ku siiyey oo wanaag oo dhan kuu dhammaystiray in aad cid kale u tiirisid cibaadadii lagugu talagalay inaad ilaahay caabudid inaad cid kale la sintid marka ilaahay arrintaasi waa dulmi wey waa dulmi aad iyo aad u weyn oo waxa weeye walciyaadu billaahi khatar ah waana arrin caqliga bilow aadmigu diidayo oo waxa weeye caqliga saliimka ahi ma oggola waa tii xadiid waxaa sugnaaday nebiyullaahi yaxya calayhi salaam uu waxa weeye reer bani israa'iil markuu la hadlay uu yidhi ilaahay wuxuu i amray inaan afar arrimood idiin sheego o ida amro anna aan ku camal falo idinkuna ku camal fashaan xadiidkaa marka waxaa ka mid ahaa markuu reer xadiid dheer markuu reer bani israa'iil uu ku shiriyey baytulmaqdis oo uu u caddeeyey wuxuu uga bilaabay ilaahay caabuda oo shirka ha u samaynina tusaaluu marka siiyo wuxuu ugu maselay wuxuu yidhi qofka shirkiga samaynaya wuxuu la mid yahay qof idinkayda ka mid a ayaan tusaale idinku sharaxayaa buu yidhi qofkin idinkayda ka mid ah haddii uu addoon soo gata buu yidhi berigaa addoommaa jiray oo lacagtiisa iyo xoolihiisa uu kala soo baxo oo dahabkiisa iyo fidadiisa uu ku gato oo u yidhaahdo hadhow addoonkii orod iisoo shaqee qof raalli ka noqonayaa ma jiraa addoonkii intuu soo shaqeeya lacagtii inuunan adiga kuu keenin ee qof kala siiyo ma jiro qof bila'aadmiga ka raalli noqonaya haddaba ilaahaygii subxaana qaadirkaa welilaahi almasalu alaclaa allihii subxaana qaadirka ee ku abuuray ee ku khalqay wax walba wanaaga ku dhammaystiray caqliga ku siiyey wuxuu ku yidhi aniga iyo caabud wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun cibaadadan kuu abuurtay ee cid kale cibaadada ha u leexinin haddaad marka cibaadadii cid kale u leexisid ilaahayna ku irsaaqayo ku quudinayo caafimaad ku siinayo awlaad ku siinayo adigiina meel kale la aadid marka cibaadadii sow caqli xumo maa waa aad iyo aad bay caqli xumo u tahay qof walba marka waa inuu ku baraarugo oo arrintaa iska ilaaliyo aayadaha marka shirkiga ka hadlaya aad iyo aad bay u badan yihiin wuxuu yidhi shiikhu marka raximahullah faman ashraka billaahi tacaala qofkii ilaahay shirki u sameeya oo ilaahay cid kale la caabuda humma maata oo dhinta mushrikan isagoo shirkigaa ku dhex jira fa huwa min asxaabi annaar qadacan waxa weeye naar buu gelayaa oo waxa weeye arrintaa shaki kuma jiro marba hadduu shirki ku dhintay wuxuu yidhi shiikhu raximahullah kamaa anna man aamana billaah wa maata mu'minan fa huwa min asxaabi aljanna wa in cudib wuxuu yidhi qofka mu'minkaa oo iimaan la yimid saxiixa oo nebi maxamed iyo ilaahay iyo qiyaami wax walba rumaysan hadduu dembi xataa galo oo dembigii ku dhinto haddii xataa la cadaabo aakhirka jannuu gelaya aakhirka jannuu gelaya sida ay aaminsan yihiin ahlusunna waljamaaca amaa khawaarijta iyo muctasila waxay leeyihiin iyagu naar buu ku waarayaa mar hadduu kabiiro ku dhintay wa haadaa khada waa arrin aad iyo aad khalad u ah a'immata ahlusunna waljamaacana way caddeeyeen caqiidadooda iyo kutubulcaqaa'id ayay ku caddeeyeen in qofka mu'minkaa uu yidhi laa ilaaha ila allah siduu nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam man qaala laa ilaaha ila allah saadiqan min qalbihi dakhala aljanna qofkii laa ilaaha ila allah yidhi jannada ayuu gelaya imaamu nawowi marka uu sharaxaya waxa uu leeyahay ay labay mid noqonaysaa inuu jannada horay ka galo oo uu iimaankiisii camal saalixa iyo wanaag ku daray xumaantiina iska ilaaliyey oo markaa min almuttaqiin uu noqday oo jannada horay ka galo wa imaa in uu waxa weeye dunuubtii uu galay in lagu cadaabo oo ciqaabtii laga jaro kabacdina aakhirka naarta laga soo saaro waayo naarta ku waari mayo man qaala laa ilaaha ila allah kuma waarayo haddaba marka arrintaas ayay aaminsan yihiin ahlusunna waljamaaca manhajkooda iyo dariiqooduna uu yahay amaa waxa weeye caqiidada firaqu daalla sida khawaarijta iyo waxa la mid ah waxa weeye qofkii way gaalaynayaan haddii uu kabiiro ku dhaco marka saasuu inoogu caddaynayaa shiiku wuxuu leeyahay qofka gaalnimo ku dhintay iyo shirki naar buu gelayaa kamana baxayo qofka islaamnimo ku dhintayna janno unbuu aakhirkiisa gelayaa hadduuna horay ka gelinba marka hore xadiidka shanaad oo kitaabka uu ku keenay shiikhu wuxuu yidhi raximahullah wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam wuxuu isticmaali doonaa imaamu dahabi raximahullah xadiidka sanadka iyo saxaabiga midna ma sheegaya inta badan wuxuu qowlka nebigu soo qaadanaya laakiin tacliiqa iyo waxa weeye ayaynu ku sheegaynaa haddii rabbi idmo iyo waxa weeye muqadi maaragtay muxa muxaqiqu sida uu caddeeyey oo waxa weeye caddaynaya xadiidka cidda warisay iyo kulli wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam alaa unabi'ukum biakbari اlkabaa'ir miyaanan idiin sheegaynin kabaa'irta kuwa ugu waaweyn saxaabadii buu nebigu la hadlay war miyaanan idiin sheegaynin buu yidhi kabaa'irta kuwa ugu waaweyn oo khatarta ah miyaanan idiin sheegaynin xadiidkaa marka xadiid dheer buu ahaa saxaabadu waxay yidhahdeen balaa noo sheeg rasuulka ilaahayow waxyaalo badan buu sheegay markaa oo waxa weeye ay ka mid ahaayeen oo uu ku caddeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam kabaa'irta markaasuu wuxuu yidhi oo uu ka bilaabay al-ishraaku billaah ilaahay in shirki loo sameeyo ayaa waxa weeye ugu horraysa oo waxa weeye ka mid a waxyaalaha kabaa'irta ugu daran haddaba xadiidkaa waa inoo soo horumaray oo waa muttafaqun calayhi oo muqadimadaha ku sheegnay bukhaari iyo muslim baa werinaya min xadiidi abi bakrata radia allahu canhu oo waxa weeye waa xadiid saxiixa waa xadiidkii uu deliishanayay shiikhu inay qowlu zuur uu ka mid yahay kabaa'irta waay wuxuu inoo caddeeyey marka xadiidkaana inuu shirkigu yahay kabiirada ugu horraysa oo min akbari alkabaa'ir uu yahay waxay leeyihin marka culummadu faa'iidada ku jirta kabiirada in loo qaybiyo kabiira wa akbar macnaha inay sii kala wen yihiin maxay tahay faa'iidada ku jirta marba haddii la yidhi kulli waa kabiira haddana way sii kala wen yihiin waxay yidhahdeen xikmadda ku jirta waxay tahay dee cadaabkooda iyo ciqaabtooda iyo dembigoodaa kala badan waayo sababtu waxa weeye masalan shirki qofkii sameeyey kabiiruu ku dhacay qofkii qof dilayna kabiiruu ku dhacay laakiin isku mid maaha qofka shirkiga sameeyey hadda waaba gaaloobay laakiin waxaa dhici karta qofkaan qof dilay inuuna gaaloobin oo waxa weeye uu weli daa'iratul islaam ku jiro ilaa inuu xalaashado mooye haddii uu xalaashado waa gaaloobaya oo hadduu yidhaahdo way ii bannaan tahay inaan hebel dilo oo waxa weeye uu bannaysto dhiiggiisa waxa weeye isagoon ta'wiil iyo wax kale ku socon uu yidhaahdo waa ii bannaan tahay xaaraamiga ma aha dee markaa waxa weeye waa istixlaal waa arrin khatara weeye waa ku gaaloobaya marka dunuubtii waxaa loo kala waaweynaysiinayaa oo kabiira iyo akbar ay u noqdeen ciqaabtooda iyo dembigooda ayaa kala weyn oo kala badan wa qaala nabiyu buu yidhi sala allahu calayh wasalam xadiidka lixaad ijtanibuu assabca almuubiqaat war toddobada wahalaagta ka dheeraada ayuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam toddobada wahalaagta ka dheeraada assabca toddobada almuubiqaat ay almuhlikaat muubiq waxaa la yidhahdaa ay muhlikaat marka xadiidkaani waa xadiid dheer buu ahaa isagana oo waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxa uu yidhi ijtanibuu assabca almuubiqaat war toddobada waxalaagta ka dheeraada qiila waxaa lagu yidhi yaa rasuula allah wamaa hunna toddobadaasi waa kuwee oo toddobadaa waxalaagaa waa kuwee qaala wuxuu yidhi ashirku billaah shirkiga ayuu ugu hormariyey waasixiru sixirkii ayuu ku xijiyey wa qatlu nnafsi allatii xarama allahu ilaa bilxaqi naf gardarre lagu dilo ayaa midda saddexaad noqonaysa ilaahayna uu marka horeba dee xarrimay in la dilo naftan wuxuu yidhi wa aklu maala alyatiim maalkii agoonta oo la cuno wa aklu riba ribadii oo la cuno wa tawalli yowma azaxfi maalintii jihaadka oo laga cararo gaalada iyo islaamku ay isdhex gelayeen oo laga cararo wa qadfu lmuxsanaat waxa weeye gabdhihii dhowrsanaa oo zina lagu sheego ayuu yidhi markaa alghaafilaat almu'minaat gabdhihii dhowrsanaa oo xumaanba ka mooganaa in la yidhaahdo way zinaystaan xadiidka imaamu albukhaari baa werinaya fii kitaabi alwasaaya ayuu ku werinayaa waxa weeye raqamka laba kun iyo toddoba boqol lixdan iyo lix iyo waxa weeye kutub kalena waa ku werinayaa sida fii kitaabi tibi oo uu kaga hadlaya halkaa isagana sidoo kale waxa weeye muslimna waa werinayaa oo wuxuu ku wariyey fii kitaab aliimaan ayuu ku werinayaa abu daawuud waa werinayaa waxa weeye aad iyo aad imaamu nisaa'i iyo abu daawuud iyo kulli waa werinayaan oo waxa weeye xadiidkaani waa xadiid aad iyo aad culummadoo dhan ay wariyeen oo mashhuura wey waayo haddaba marka xadiidkaas wuxuu u baahan yahay inaynu si fiican u fahanno nebigu wuxuu ka bilaabay oo yidhi ashirku billaah toddobadaa uu sheegayna qodob qodob buu inoogu keeni doonaa waxa weeye shiikhu oo waynu sharixi doonaa haddii rabbi idmo haddaba markaa asabca almuubiqaat wuxuu leeyahay xaafid ibnu xajar raximahullah almuubiqaat waxa weeye almuhlikaat kuwa wax halaagaya wa qaala tacaala fi suurati kaafi wa yowma yaquulu naaduu shurakaa'iya aladiina zacamtum fadacowhum falam yastajiibuu lahum wa jacalnaa baynahum mawbiqaa ay makaanu halaag mawbiqu marka waxa weeye waa meesha qofku uu ku halaagsamo wey qaala almuhallab waxau yidhi sumiyat bidalika liannahaa sababu ihlaaki sababu liihlaaki murtakibiha waayo sababtu waxay halaagaysaa buu yidhi qofkii arrintan ku dhacay qaala alxaafid ibnu xajar wuxuu yidhi waalmuraadu waxa weeye hunaa alkabiira war kabaa'irta iska ilaaliya ida halaagaysa sida uu ku caddeeyey xadiid kale oo imaamu bazaar iyo ay wariyeen ayuu nebigu wuxuu leeyahay alkabaa'ir ashirku billah wa qatla nafsi xadiidkan laftigiisa haddaba marka waxaa la inooga digayaa waa kabaa'irta oo dhan kulli in la iska ilaaliyo ee toddobadaa keliya ma aha kabaa'irtu qaala ashaykh alcallaama moxamed ibnu saalix alcuthaymiin raximahullah waxa uu leeyahay markuu halkaa sharaxayo qowluhu ijtanibuu waxay ka weyntaa buu yidhi hiya ablaq min qowlihi utrukuu haddii lagu yidhaahdo waxaan ka tag oo ha samaynin iyo haddii lagu yidhaahdo ka dheero way kala duwan tahay waayo ijtanibuu macnaheedu waxa weeye inaad waxa weeye aadan u dhowaanba oo waxa weeye kabaa'irkiina ay noqdaan fii jaanib adigana aad dhinaca kala istaagtid oo waxa weeye aadan agtoodaba marin ayaa loo jeedaa marka lagu leeyahay ijtanibu sida culammadu ay inoogu sharaxayaan wa haadaa yastalzimu albucdu canha in laga dheeraado oo aad iyo aad looga fogaado ayay marka keenayaa xadiidkaani oo aad iyo aad looga durko waxa uu yidhi shiikhu raximahullah waa moxamed ibn saalix alcuthaymiin raximahullah waxa uu leeyahay wa qowluhu asabca almuubiqaat haada laa yufiidu alxasr kuma faa'iidaynaya xadiidkaani inay tahay toddobadaa keliya waxa wax halaagaa bal waxa weeye kulli kabaa'irtoo dhan waxbay halaagaan laakiin toddobadaani waa min ashaddi alkabaa'ir weeye waa kuwa ugu waaweyn waayo sababtu waxa weeye waxa xasri ma aha ee nebigu axyaanan calayhi salaatu wasalaam waxa uu isticmaalaa kelimad xasri ku tusinaysa iyadoon loo jeedin xasriga waxaa la yidhaahdaa masalan inaad tidhaahday toddobadaa unbaa kabaa'ir ah kabaa'ir kale ma jirto oo aad ku koobtid kabaa'irtii toddobadaa muqadimadaana ku soo sharaxnay inay toddobadaa ka badan yihiin kabaa'irtu sida qowlkii cabdullahi ibnu cabbaas uu yidhi inay noqdaan toddobo waxay uga dhowdahay inay toddobaatan noqdaan oo waxa weeye culimmaduna ay caddeeyeen haddaba xadiidkan iyo wixii la midaba xasri kuma tusinayaan waayo sidoo kale waxaa sugnaatay inuu nebi nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam alsabcatu aladiina yudiluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dillo toddoba ayuu ilaahay harinayaa maalinta qiyaamaha hooskiisa oo waxa weeye maalinta aan hoos kala jirin laakiin waxaa sugnaatay toddobadaa ka badan inay soo aroortay inay hooska ilaahay harsanayaan haddaba xasri ma aha ee waxa weeye xasrigoo kale waxaa la yidhaahdaa innama alacmaalu binniyaat oo kale waa xasri baa la yidhahdaa laakiin kelmaddaana kuma tusinaysa xasri haddaba xadiidkaani wuxuu inoo faa'iideynayaa bayaanu anna shirki min almuubiqaat bikulli anwaacihi inuu shirkigu yahay waxyaalaha dadka halaaga anwaacdiisa oo dhan waayo sababtu waxa weeye waa min acdami dunuub cala alidlaaq waxa weeye axaadiidtoo dhan waxay idlaaqayaan oo waxa weye ugu horumarinayaan al-ishraaku billaah alkabaa'ir alaa unabi'ukum biakbar alkabaa'ir al-ishraaku billaah kulli marka waxay caddaynayaan shirkigu inuu khatar yahay haddaba aan qaybinna marka shirkigu laba u qaybsamaa ashirku alakbar shirkiga weyn oo ah kuu shiikhu tacriifta inoogu bilaabay oo ah an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqaka inaad ilaahay shirki u samaysid ood cid kale la wadaajisid maa isaga oo ku abuuray haddaad marka cid kale ilaahay la wadaajisid ilaahayna uu ku abuuray oo aan shaki ku jirin inuu ku abuuray ilaahayna kaa nahyeeyoo ku yidhi falaa tajcaluu lilaahi andaadan war niddi ilaahay ha u samaynin ilaahay wax la siman haddaba shirkiga noocaasa oo shirku akbar ah yukhriju saaxibuhu saaxibahu min alislaam waxa weeye qofkii ku dhaca islaamnimada baa ka baxaya oo qofkaasi wuxuu noqonayaa mushrig kaafiran mukhallidan fi nnaar wuxuu noqonayaa gaal mushriga oo waxa weeye naarta ku waaraya ayuu noqonayaa oo waxa weeye qofkaasi naar buu gelaya aslanba janno indha kama qaadayo waayo sababtu waxa weeye wuxuu la yimid shirki buu la yimid ilaahigii subxaana qaadirka ahaa wuxuu ugu talagalay oo cibaadada ahayd ayuu wuxuu u leexiyey meel kale mar hadduu marka cibaadadii meel kale u leexiyey oo shirki la yimid qofkaasi uu ku dhintay waxa weeye qofka naarta ku waaraya laabudda waa inuu shirkigaa ku dhintaa laakiin hadduu ka toobad keenay ama ka soo noqday ama soo islaamay waxa weeye markaa waxa weeye wixii ka horreeyey oo dhan waa burburayaan oo wuxuu noqonayaa qof islaama ayuu noqonayaa oo wixii hore loo qaban mayo haddii laakiin uu gaalnimadaa ku dhinto oo shirkigaa ku dhinto fa huwa min ahli nnaar weeye qadcan oo wax shakiya kuma jiraan waay amaa shirkiga kale oo ku xiga waxa weeye shirku asqar waxa weeye shirkiga yar weeye shirkiga yarna waxa weeye waa min akbari alkabaa'ir waa dunuubta kuwa ugu waaweyn weeye shirkiga yar waxaana weeye macnihiisu waxyaalo badan ayaa ka mid ah oo waxa weeye culummadu ay ku tilmaamaan ama axaadiidtu ku timid sida riyaaga iyo waxa la mid ah oo dhan ayaa ka mid ah haddaba marka shirkigii yaraana inaad iska ilaalisid kii weynaana iska ilaalisid ayaa la rabaa haddaba faa'iide ayaanu marka halkaan keenaynaa shirkiga seebuu qofku ugu imaanaya waxaa dhici karta qofku shirkigii inuu saddex nooc uga yimaado inaad rubuubiyadii ilaahay waxyaalihii ilaahay uu gaarka u lahaa waayo tawxiidka tawxiidu alrububiya wa tawxiidu alasmaa wasifaat wa tawxiidu aluluuhiya saddexdaba waxaa la rabaa inaadan cidna la wadaajin oo ilaahay u gaar yeeshid siduu ilaahaygi subxaana qaadirkaa kuu amraya meelo badan oo waxa weeye rabbigii subxaana qaadirkaa inoogu caddaynaya aayado badan rabu asamaawaati waalardi wamaa baynahumaa facbudhu wastabir licibaadati hal taclamu lahu samiya waxay leeyihin culummadu aayaddaa fii suurati maryam sida sheekh cuthaymiin raximahullah uu ku caddaynayo rabu asamaawaati waalardi waxay deliil u tahay tawxiid rububiya oo wuxuu ku caddeeyey ilaahay inuu khaaliqa wax walba abuuro yahay facabudhu wastabir licibaadatiina waxay deliil u tahay biyu tawxiid aluluuhiya ee cibaadadii baa lagu amray hal taclamu lahu samiyaa waxay deliil u tahay buu yidhi tawxiid alasmaa wasifaat haddaba marka saddexdaas tawxiid oo waxa weeye inaad ilaahay rubuubiyada u gaar yeeshid rabbina waxaa la yidhaahdaa almaal alkhaaliq almaalik almutadabbir lijamiici alumuur allihii wax abuuray wax walbana hanta oo isagu iska leh wax walbana isagu maamula haddaba cid kale ha u leexinin marka oo ha odhanin haddaad marka tidhaahid ilaahay koomkan cid baa la maamusha ama cid baa la abuurtay ama cid baa la wadaagta mushrik baad noqonaysaa waxaad ku dhacaysaa shirkigii ahaa ilaahay rubuubiyadiisii inaad wax la wadaajiso haddaad cid kale la caabudid oo ama cid kale baridid ama cid kale tala saaratid waxaad ku dhacaysaa shirki waayo allihii subxaana qaadirkaa wuxuu ku leeyahay wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun oo aniga keliga in la caabudo ayaan waxa weeye dadka u abuuray haddaba marka ilaahay keligii cibaadadiina u gaar yeel haddaad asmaadiisii ilaahay cid la wadaajisid oo aad tiraahid asmaada ilaahay alsamiic albasiir alcaliim kulli inaad cid kale haddii aad u leexisid waxaad ku dhacaysaa shirkigii ahaa tawxiid alasmaa wasifaat haddaba kulli waxaa la rabaa inuu qofku iska ilaaliyo oo aad mar walba tiraahid laysa ka mitlihi shay-un wa huwa asamiicu albasiir aad ilaahay u gaar yeeshid ayaa la rabaa cibaadadiisa oo dhan wa ilaa haddii kale khatar baad ku dhacaysa haddaba wa bayana sala allahu calayhi wasalam hada alxadiid anna shirk acdamu dunuub dunuubta kuwa ugu waaweyn inuu yahay ayuu xadiidkan iyo axaadiid kaleba inoogu caddeeyey markii la weydiiyey nebiga oo la yidhi dembiyada dembigee ugu weyna ayu dembi acdam cinda allah wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam an tajcala lilaahi niddan wa huwa khalaqaka inaad ilaahay u samaysid wax la siman isaga oo ku abuuray xadiidkaana waa xadiis saxiixa oo imaamu albukhaari iyo imaamu muslim iyo kayrkoodba ay werinayaan oo waa xadiidkii cabdullahi ibnu mascuud waa xadiis saxiixa waay haddaba marka faaladii khalaqaka wa awjadaka wa rasaqaka kayfa tajcalu lahu niddan allihii ku abuuray oo ku irsaaqay oo wax walba ku siiyey seebaad ugu yeelaysaa inaad wax la wadaajisid sidaas daraaddeed buu ilaahay wuxuu ku leeyahay fii suurati albaqara kayfa takfuruuna billah wa kuntum amwaatan faaxyaakum huma yumiitukum huma yuxyiikum huma ilayhi turjacuun seebaad ilaahay ugu gaaloobaysaan idinkoo awal meyd ahaa oo layda abuuray meyd baad ahayd biyo daciifa baad ahayd waxaan jirin baad ahayd ilaahay baa qof hadlaya oo qayma leh oo kaa dhigay nooloo xayiyo wax kala garanaya haddana waa lagu dilayaayoo meyd baa lagaa dhigayaa qabrigaa lagu geynaya haddana waa lagu soo noolaynaya haddaba marka intaasoo dhan ayaad maraysaa oo saasaa ilaahay suu doono kaa yeelayaa haddaba seebaad marka ilaahay cid kale ula wadaajinaysaa caqli ma aha haddaba in ilaahay cid kale lala caabudo waxaa dhici karta marka dadku inay yidhaahdaan annagu ma annagaa hadda ilaahay cid la caabudayna oo shirkigii dadku maanta waxa weeye bannaan bay ka joogaan oo muslimiin baa layahay haddaba u fiirsa akhii fillaah shirkigu meelo badan buu kaaga imaanaya waxyaalaha dadka waddamada islaamka maanta aad iyo aad ugu faafay muslimiinta meel walba ay joogaan waxaa ka mid a cibaadatulqubuur qabriyaha la baryaya waxaa laga qaadanayaa ciid baa laga qaadanaya dad dhintay baa la baryaya oo ay leeyihiin waa awliyo waxbay qabtaan koomka ayay maamulaan ayay leeyihiin gargaar bay ka dalbanayaan markii dhibaato yar ku timaaddo waxa weeye awliyadiibuu baryaya oo leeyahay ii gargaara isoo gaar sheekh cabdiqaadir jaylaaniyow awowa fulaanow waxaasoo dhan waa shirki wey haddaba marka waxaa loo baahanyaa waxaasoo dhan qofku inuu ka beri noqdo oo waxa weye uu bannaanka ka maro waatuu ilaahay lahaa wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-a war ilaahay keligii caabuda oo shirkaa u samaynina haddaba ducaa'u lmowtaa ama nebiyaha noqdeen dadka dhintay oo la baryo ama nebiye ha noqdeen ama saalixiin ha noqdeen ama waxa weeye awowayaal ha noqdeen kulligood waxay qaban karaan ma jirto allihii subxaana qaadirkaa keligii baa wax kuu qaban kara waatuu ilaahay lahaa aman yujiibu almudara idaa dacaahu wa yakshifu asuu wa yajcalukum khulafaa'a alardi a ilaahum maca allah war waxa weeye dhibaatadu markay kugu timaadda yaa kaa faydaya dhibaatada yaa dhibaatada kaa dulqaadaya ma ilaahay cidaan ahayn baa dhibaato kaa dulqaadi kadha waa maya haddaba allihii subxaana qaadirka aha ilaaha la simin kale eh cid kalena ha u sii marin cid kalena ha baryin keligii bari wa qaala rabbukum idcuunii astajib lakum war keliga i barya buu ilaahay ku leeyahay haddaba ilaahay keligii bari oo waxaa kaloo dhan bannaanka ka mar waxaa kaloo ka mid a min madaahiri shirki waxyaalaha shirkiga maanta meel walba buuxiyey waxa weeye awliyada xoolaha loo qalayo qabuuraha lagu dawaafayo laleeyaha weli fulaan ayaa maanta xoola loo qalaya intaasoo xoolaha loo gowracaya waa la baryayaa nadar baa laga gelayaa waxaasoo dhan waa inoo imaan doontaa oo waxa weeye kulligood waxa weeye waa shirki wey qaar baad arkaysaa nebigay baryayaan qaar baad arkaysaa waxay baryayaan caliy bna abi taalib ama waxa weeye xusein iyo xasan ama waxay baryayaan sheekh cabdilqaadir jaylaani ama awowa fulaanow bay ku hayaan waxaasoo dhan ilaahay waxa uu ka leeyahay ina aladiina tadcuuna min duuni illaah cibaadun amhaalukum fadcuuhum falayastajiibuu lakum in kuntum saadiqiin ilaahay waa kuu caddeeyey waxa aad baryaysaan oo makhluuq ah oo aad baryaysid oo ilaahay ka sokeeya waa addoommo adoo kalea maxaad marka ka baryaysaa iyaguba waxa weeye shala ilaahay bay baryayeena adigana ilaahay bari ilaahay baa wax walba ku siinaya oo dhibaatadoo dhan kaa dulqaadaya haddaad xanuunsan tahay ilaahay baa kaa dulqaadaya haddaad waxa weeye wax kale u baahan tahay ilaahay baa ku siinaya ilaahay keligii bari marka waxay leeyihiin culummadu wa bacduhum yasjuduuna qaar baad arkaysaa qabuurihii u sujuudaya oo waxa weeye samaynaya waxyaalihii asnaamta loo samayn jiray oo kale ama u tadarucaya ama ciid ka qaadanaya waxaasoo dhan waa baadila waa in la iska ilaaliyo waayo sababtu waxa weeye waman adallu minman yadcuu min duuni illaah man laa yastajiibu lahu ilaa yowmi alqiyaama waa baadinimo aad iyo aad u xeel dheer waayo sababtu waxa weeye allihii subxaana qaadirkaa wuxuu kuu caddeeyey waxa aad maanta baryaysid inayna weligood ku ajiibaynin aakhiro markii la yimaadana inay cadow kuu noqonayaan oo waxa weeye ay odhana ay kugu kufriyayaan ayaa waxa weeye inoo caddaatay nebiguna xadiis saxiixa oo imaamualbukhaari uu warinayo waxa uu ku leeyahay man maato qofkii dhinta wa huwa yadcuu isagoo baryaya min duuni illaahi ilaahay wax ka sokeeya niddan wax ilaahay ka sokeeya isagoo baryaya dakhala annaar naar ayuu gelaya haddaba ikhwaani fillaah waxaa la rabaa in laga digtoonaado oo waxa weeye aad iyo aad laysaga ilaaliyo oo shirkiga aynu ka digtoonaano waxaa kaloo shirkiga ka mid a waxyaalaha dadku maanta lagu ibtileeyey oo aad iyo aad u khatartaa waxaad arkaysaa waxay aaminayaan oo ay leeyihiin qofkii waxa weeye markuu xanuunsado waxa weeye waa in loo qoraa oo waxa weeye ay u samaynayaan waxyaalaha ama tamaa'imta qardhaasta ay yidhaahdaan xirsiyada ay yidhaahdaan ayay u xirxirayaan ayay leeyihiin dhibaataday ka celinaysaa ilaahigii subxaana qaadirkaana waxa uu ku leeyahay in yamsaska allaahu bidurin falaa kaashifa lahu ilaa hu haddii ilaahay dhibaato uu ku taabsiiyo cid kaa dulqaadi karta ma jirto ilaa isaga mooye wa in yuridka bikhayrin falaa raadda lifadlih haddii uu wanaag kula doorana cid kaa celin kartaa ma jirto yusiibu bihi man yashaa'u min cibaadihi haddaba marka allihii subxaana qaadirka ah wixii uu kula doono oo uu ku siiyo cid kaa dulqaadi ka dhamma leh masiibo hadduu kula doonona cid kaa celin karta wanaaggii ma jirto haddii dhibaato ama xanuun ama mashaakil ilaahay uu kula doonana isaga unbaa kaa faydi kara oo kaa dulqaadi kara cid kaleoo kaa dulqaadi kara ma jirto haddaba waxa maanta la xirxiranayo dadka ku arkay sidoo ciyaalka loo xirayo ama waxa weeye aleelaha guriga hortiisa la surayo ama dukaamada iridooda la surayo kulli waxay leeyihiin culummadu waxa weeye waxaasi waa shirki waa atawakulu ligayri illaah ilaahay waxaan ahayna in la tala saarsada ma bannaana waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa wuxuu ku leeyahay man ta man callaqa tamiimatan faqad ashraka war qofkii qardhaas xirta tamiimadu waa xirsiga ama qardhaasta waxay soomaalidu yidhaahdaan qofkii xirta oo waxa weeye arrintaa la yimaada shirkii buu ku dhacay ee ha iska ilaaliya imaamu axmed baa xadiidkaa werinaya wa saxaxahu sheikh alalbani raximahullah fii saxiixi iljaamic raqamka waxa weeye lix kun iyo saddex boqol sagaashan iyo afar can cuqbata ibni caamir isagoo ka werinaya haddaba wa faacilu daalika waxay leeyihiin culummadu qofka arrintaas samaynaya oo ama aleel xiranaya ama qardhaas xiranaya ama baashaan jijinta ay yidhaahdaan oo maarta suranaya gacanta oo odhanaya waxbay iga difaacaysaa waxay yidhaahdeen dadka labaa loo qaybinaya ahlusunna waljamaaca waxay yidhahdeen labaan u qaybinaynaa waxyaalahaasoo dhan qofka samaynaya hadduu ictiqaadsan yahay inay arrintaani iyadu wax tarayso oo iyadu caafimaadinayso oo iyadu balaayo ka celinayso arrintaa waa shirki wey waa shirki akbar oo khatara wey qofkana waa ku gaaloobaya oo arrin khatar laakiin hadduu ictiqaadsan yahay inay tahay asbaab ee macnaha ilaahay baa igu caafimaadinaya oo arrintaani waa sabab oo waxa weeye wanaag bay leedahay oo waxa weeye waa lagu caafimaadaa oo waa sabab oo waxa weeye caafimaad ayay noqonays hadduu arrimaha ay ictiqaadsan yahay ee uunan ictiqaadsanayn tii weynayd waxay leeyihiin culummadu waa shirku asqar labadumana waa min alkabaa'ir alcadaa'im waa in aad iyo aad la ysaga ilaaliyo oo laga digtoonaado haddaba xadiidkaa marka dheer oon sharxiisa ku dheeraanay nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wassalaam ijtanibuu assabca almuubiqaat war shirkiga iska ilaaliya toddobada wax halaagta wuxuuna ka bilaabay ashirku billaah shirkigii inaad iska ilaalisaan oo waxa weeye shirkigaa ugu horreeya haddaba ikhwaanay filah shirkigu nooc walba ha noqdee waa in aad iyo aad looga digtoonaado oo bannaanka laga maro oo waxa weeye aynu ka cararno meel walba ou joogo waay wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam shiikhuu wuxuu yidhi imaamu dahabi xadiidka toddobaad wuxuu yidhi nebigu wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam man baddala diinahu faqtuluu war qofkii diintiisa beddela man ruuxii beddela beddelay diinahu diintiisa beddela faqtuluuhu dila wuxuu yidhi imaamu dahabi wa hada xadiidun صaxiix xadiidkan waa xadiid صaxiixa imaamu lbukhaari baa werinaya waxa weeye min xadiidi cabdullahi ibni cabbaas radia allahu canhuma ayuu ka warinaya haddaba marka man baddela diinahu faqtuluuh culummadu waxay yidhahdeen haadaa caamun waa caam wey cinda jamhuuri alculamaa waxay yidhahdeen arrintaasi waa caam ama ha noqdo qof nin ah ama ha noqdo qof dumar ah labadaba waa la dilayaa qofkii diintiisa beddela waa la dilaya waayo sababtu waxa weeye mar hadduu qofkaani diintiisii beddelay hadda markaa waa la dilaya oo waxa weeye wuxuu mutaystay waa gaaloobay hadduu qofku diintiisa beddelana waa mushrik marka diintiima wuxuu ku beddelay shirki mise gaalnimo kulli waa isku mid wey mar hadduu diintii beddelay oo diintii islaamka uu ka baxay oo uu shirki galay dee markaa waa la dilayaa rag iyo dumarna waa isku mid waayo waxaa la soo soo aroortay mucaad ibni jabel radia allahu canhu markii uu nebigu u diray ila alyaman ayuu wuxuu yidhi ayu rajulin ayu rajulin irtadda can alislaam fadcuhu qof nin walba oo diinta ka baxa oo ka ridooba diinta ugu yeer fa in caada haddii uu soo noqdo ey fa bihaa wa nicma iska daa marka hadduu qofkii islaam noqday oo uu soo noqdo faraha ka qaad wa ilaa fadrib cunuqahu wa ilaa qoorta ka rid oo dil markaa oo waa dilaysa wa ayumaa imra'atin irtaddat can alislaami fadcuhaa u yeer oo diinta ugu yeer gabar walba qof walba oo dumara oo diintii ka ridoobay ugu yeer diinta inay ku soo noqoto fa in caadad haddii ay soo noqoto ee faraha ka qaad wa ilaa fadrib cunuqahaa qoorta ka rid haddii kale oo dil xadiidkaa waa xadiid xasana sida xaafid ibnu xajar raximahullah fatxulbaariga uu ku caddaynayo oo waxa uu leeyahay uma qaala alxaafid raximahullah markuu fatxulbaariga arrintaa ku caddeeyey ayuu kabacdi wuxuu yidhi oo waxa weeye uu sii tacliiqiyey wuxuu yidhi ibnu xajar wa haadaa nasun fii mawdici nisaac ee culammada qaar baa isku khilaafo waxay yidhahdeen dumarka la dili mayo waa nas buu yidhi arrintaani oo waxa weeye meeshii lagu muransanaa ayuu kala saarayaa xadiidkaani haddaba wajaba almasiiru ilayhi waajib waxaa in xadiidkaa lagu dhaqmo oo la qaato oo aan la la diidin wa yu'ayiduhu waxaa ayidaya buu yidhi waxa weeye ishtiraaku nrijaali waannisaa waxa weeye ragga iyo dumarkuba waxa weeye isku mid weeye xuduudda oo gabadhu hadday sinaysato waa ama waa la rejiminayaa ama waa la jeedlayaa ninkana waa sidoo kale gabadhu hadday nin qof disho waa la dilayaa kulli waxa weeye xuduudda waa isugu mid saas ayuu ku sharaxayaa fatxulbaariga majaladda waxa weeye laba-iyo toban safxada noqonaysa maaragtay soddon iyo sagaal ayuu maaragtay saa uga caddaynaya haddaba marka waxaa inooga caddaatay qof walba noocuu doona ha noqdo ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdee qofkii diintiisa beddela oo diintii ka baxa oo ama shirki kaga baxay oo cid kale caabuday aan ilaahay ahayn ama waxa weeye gaalnimo kale la yimid diinta islaamku waxay u dhigaysaa in la dilo laakiin yaa dilaya waxaa dilaysa xukuumadda islaamka ee dadka shacabkaahi shaqo kuma leh innagu shacab baynu nahay xukunna gacan kuma hayno xukuumadda islaamka ayaa arrintaa laga rabaa ee innaga wax inoo yaalla oo aynu shaqo ku leenahay ma aha keliya waxaynu caddayn karnaa inaynu naraado waxa weeye qofkii xukunkaa ku dhaca arrintaa ku dhaca diinta islaamku waxay tidhi waa la dilaya amaa qofka oofinaya oo arrintaa laga rabo waa xukuumadda culummadana waxaa laga rabaa inay xujadii ku oogaan qofkii oo u caddeeyaan amaa dadka shacabkaahi xaq uma laha inay qof meel maraya yidhaahdaan gaal baad noqotay ama mushrik baa ta haddaba ikhwaani fillaahi waxaan idinka digayaa adiladaas aynu caddaynay waxa weeye sida culamaa ahlusunna waljamaaca u caddeeyeen culamaa'u salaf ayaynu u qaadanaynaa waxaynu leenahay kulli xukumkaasi waxa uu fulayaa bacda iqaamati alxuja markii xujada qofka lagu oogo oo loo caddeeyo ayay xukumkii ku fulaya amaa inaynu qof walba oo khalad ku jira aynu dhahno mushrik baad tahay gaal baad tahay diintii baad ka baxday taasi waxay noqonaysaa inuu qaarkeenba qaarka kala gaaleeyo waana manhajulkhawaarij iyo waxa weeye muctasiladii iyo khawaarijtii ayaa kabiirada isku gaalayn jiray oo qofkii kabiire ku dhacaba odhan jiray gaal baa tahay ama ahlusunna waljamaaca waxay qabaan in nusuusta qofka xukumka caamkaa iyo waxa weeye xukmun bicaynihi baa la kala saaraya masalan inaan dhahno man ashraka billaahi faqad kafar qofkii shirki sameeya oo shirki ku dhacay waa gaaloobay laakiin waa xukum caama laakiin shaksi bicaynihi ma odhan kartid hebelow gaal baad noqotoo shirki baad samaysay ilaa xujadii lagu oogo oo culummadu u caddeeyaan oo arrintiisa waadix noqoto laakiin maxaa innaga laynooga baahan yahay inaynu u caddaynoo dhaano ficilka aad samaynaysid waa shirkiye ilaahay ka cabso oo waxaan ka toobadkeen oo ka soo noqo haddaba marka biri haddii aad aragtid akhii fillaah qof waxa weeye qabri ciid ka qaadanaya ha gaalaynin ilaa culummadu u caddeeyaan oo waadix looga dhigo oo markaa kabacdi haddii xukunkii markii loo caddeeyo culummadu u caddayso uu markaa diido wuxuu noqonayaa kuwii ilaahay aayadda qur-aanka uu ku sheegay waman yushaaqiqi arasuula min bacdi maa tabayana lahu alhudaa lama odhan min bacdi maa tabayana alhudaa ee ilaahay wuxuu yidhi min bacdi maa tabayana markii xaqii u caddaaday lahu isaga lahu alhudaa hanuunku waa inuu qofka u caddaadaa markaa kabacdi baa qofka ama la gaalaynayaa ama waxa weeye loo caddaynayaa xukumkiisa oo la xukminayaa amaa ilaa xukumka loo caddeeyo oo waadix looga dhigo waxa weeye lama gaalaynayo culummada ayaana arrintaasi u taallaa waaweyn alraasikhiina fi lcilmi kibaaru alculamaa waxa weeye ragga ducaaddaa iyo dalabulcilmi iyo ardada iyo waxba ma gaalayn karaan haddii kale khatar baynu ku dhacaynaa waa inaynu aad iyo aad uga digtoonaana marka ha la iska ilaaliyo labana ha la kala saaro xukumka caamkaa iyo ha la kala saaro shaksin bicayni hadda ka hor baan dersi waxaa waxa weeye halkan laftigeeda ayaan hadda ka hor waxaan idhi war qofka ilaahay iyo rasuulkiisa caayaa waa gaal laakiin yaa gaalaynaya oo u caddaynaya xukumkaa ku fulinaya culummada raasikhiina filcilmi culimmada waaweyn dadka qaarkood baa waxay yidhaahdeen markaa oo wadaadku wuxuuba yidhi qofkii gaaloobi maya haddii uu maaragtay ilaahay caaye arrintaasi waa arrin fahma khada ah xukumka caamkaa iyo ha la kala saaro shaksiga gaar marka wax loogu xukumayo waa in la kala saaraa ikhwaani fillaah oo arrinta aad iyo aad loogu digtoonaadaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waxa weeye kabiiradaa koowaad halkaa ayay ku eg tahay marka halkaasaan ku joojinaynaa maanta insha allahu tabaaraka wa tacaala qofkii su-aal ka qaba waa weydiin karaa وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين